جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhdun ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha safar sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ganacsatada magaalada muqdisho ayaa ka dhabeeyey diiditaanka lacagaha baadda ah ee ay kusoo rogtay kooxda riddada iyagoona maanta albaabada isugu laabay suuqyada ganacsiga muqdisho weerar dad badan lagu dilay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka oromiya xilli ay sii xogaysanayaan colaadda ka jirta gudaha dalka itoobiya faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo kala duwan oo cadowga allah lagula beegsaday koonfurta dalka soomaaliya iyo gobollada mandheera iyo laamuu ee ku hoos jiraha gumaysiga saliibiyadda kenya maamulka islaamiga ah ee degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkani isagii oo faahfaahsan ganacsatada magaalada muqdisho ayaa ka dhabeeyey diiditaanka lacagaha baadda ah ee ay kusoo rogtay kooxda riddada iyagoona maanta albaabada isugu laabay suuqyada ganacsiga muqdisho yaasir moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya waxaa maanta gebi ahaanba xiran suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha iyo suuqyada kale ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho kadib markii kooxda riddada soomaaliya ay kordhisay lacagaha baadda ah ee ay ka qaado shacabka soomaaliyeed ee magaalo madaxda ku dhaqan go-aankii ay qaateen ganacsatada ka howlgala gobolka banaadir ee ay ku diideen lacagaha baadda ah ee ay duldhigtay dowladda riddada ah ayaa ka dhaqangalay magaalada kaasi oo durbo maanta si weyn looga dareemay suuqyada caasimadda muuqaallo iyo sawiro laga qaaday suuqyada caasimadda ugu weyn ayaana muujinayay goobaha ganacsi oo haawanaya nooca cusub ee baadda riddada ayaa dhigaya in qof waliba oo wax ka iibsanaya muqdisho ay ka goyso boqolkiiba shan taasi oo keentay inay diidmo xoogan ka muujiyaan ganacsatadu iyadoona ay xusid mudan tahay inay ganacsatadu sidoo kale joojiyeen dhaqdhaqaaqa dekadda muqdisho oo maanta hakad ku jira waxayna sheegeen in dhaqdhaqaaqa ganacsi ee magaalada uu sidaani sii ahaan doono ilaa iyo inta kooxda riddadu boobka dhaqaale ka laabanayso kooxda xasan garguurte oo dareentay culayska go-aanka ganacsatada ayaa xabsiga dhigtay qaar ka mid ah ganacsatada gobolka banaadir kuwaasi oo la sheegay inay kaxaysteen maleeshiyaad ka tirsan hay-adda sirdoonka riddada ee nisa kooxda riddada soomaaliya oo ka jawaabaysa qalqalka ganacsi ay ka abuurtay caasimadda ayaa waxay saaka ka hadalsiisay ninka ugu magacaaban wasaaradda maaliyadda murtad biixi liibaan kaasi oo isagoo qalqal iyo isku dhexyaac ka muuqda lasoo horjoojiyey warbaahinta isagoona sheegay in keliya dowladdiisu lacagaha ka goosan doonto qof waliba oo wax ka iibsanaya caasimadda balse aysan u dan lahayn lacagaha kale ee taleefoonada gacanta ku jira waxaa kaloo iyana muhiima qodobka saddexaad ee ugu muhiimsana qofka lacagay ugu jirto koontadiisa ha noqoto wallet ama account ama merchant ee aan wax macaamilaada ama transactionisa samaynin canshuurka ma go-ayso dad waxaan maqlayay raba inay dadka ku khalkhaliyaan in lacagahooda haddii aanay la bixin iyagoo meesha ku jirta dowladdu wax ka goosanaysa wax ka jiraa ma jiraan qofka lacagta akownkiisa ugu jirta ama koontadiisa ugu jirta siday ugu jirtay ahaanaysa marka uu wax gato ayaa wixii uu gatay intii sharcigu ku waajibiyey oo ah boqolkiiba shan ay ka go-aysaa keliya qodobadaasaan rabay inaan iftiimiyo kooxda riddada ah ayaa amar ku siisay maleeshiyaadkeeda inay qasab ku furaan goobaha ganacsi ee suuqyada magaalada muqdisho kuwaasi oo shaqo joojin looga dhawaaqay kadib lacagaha baadda ah ee riddada wariyaasha ka howlgala muqdisho ayaa sheegay in saaka lagu hor istaagay inay soo tebiyaan xaaladda suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha maleeshiyaadka sirdoonka riddada ee nisa loogu yeero ayaana lagu soo daadiyey suuqa kuwaasi oo warbaahinta ka hor istaagay inay tebiyaan xirnaashaha suuqa sidoo kalena loo xil saaray inay qasab ku furaan xarumaha ganacsi ee magaalada ganacsatada ka howlgala magaalada muqdisho ayaa warbaahinta gudaha u sheegay inaysan furi doonin goobahooda ganacsi awoodinna bixitaanka lacagaha tirabeelka ah ee ay dul dhigtay dowladda riddada kuwaasi oo ugu dambeeyey go-aankii qofka wax iibsanaya ee dowladda riddada ka goosanayso boqolkiiba shan muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey go-aanka wadajirka ah ee ay qaateen ganacsatada caasimadda saako axade bakaaro waa taasaa run ahaantii waa tan waxaan leenahay waa arrin aad looga naxo xilligan waa xiliyaasha aan shaqaysan jirna aniga runtii maantana aaday u xiran tahay bakaaro inkastoo soomaalida lagu soo kordhiyey maalin walbaba cashiro cusub oo canshuur ah waxaan u xirna waxaa waaye een, maanta boqolka doolar la tuura haddii shan doolar naga go'ayso faa'iidada aan meesha u taaganaa maxaa waaye oo qoraxda iyo runtii aantii aan dhiigga aan u shubaynaa ii sheeg runtii waaba iska xirna bakaaro dhan saako waa kaasaa Ah, faanoo la farqa noqono ganacsada saaki waa hal mid ay noqdeen saaka banaanbax waxaan diyaar unaan inaan dhiig u shubno waa kaas gaaruudna saako waa xaran yahay leenkan waa leenkii jimlooyinka lagu gadaayey waa jimlooyinka tafaariiq xataa maaha soo raacsannahay wadadaasna waa wadadii carwa limoni suuqyada bakaara saake miluuq walba aamuro saas ayay u wada xaran yihiin hadday saan kusii socoto bakaaro waxay noqon doontaa meel la dhahayo lama degaan shacabka ganacsada waa kuwaasa maanta waxay haayaan ma laha runaantii maanta waxaa waaye bacyaasha inaan ka qaadanay canshuurtaana canshuur ah ogolaan doona ma lahan canshuurta waxaan ka jecelnahay inaan saas geedaa u fafrino ma fahamta derbeesha u fafrino runtii suuqan waa suuqa halbooliya bakaaro u ahaa oo dhan walba bakaaro ka shidnaa waa suuqa keliya ee loo soo shaqo tegi jiray dal iyo dibadba arrinta dabka kusii shiday kacdoonka ganacsatada ayaa ah hadal uu xalay jeediyey xasan murtad kaasi oo uu ugu goodiyey dadka ganacsatada ah kuwaasi oo ka biyadiiday lacagaha baadda ah ee ay soo kordhisay dowladdiisa wuxuuna ganacsatada ku tilmaamay kuwo foodo iyo qas ujoog ah dhanka kale mar uu murtad garguurta ka hadlayey halka lacagaha baadda ah ay geenayaan maadaama dadka ku dhaqan caasimadda waddanka ay sheegeen inaan wax adeegyo bulsho ah loogu qaban waddooyinka muqdishona ay noqdeen balliyo biyo fadhiisad ah nadaafad daradana ay astaan u noqotay magaalo madaxda dalka ayuu sheegay in dowladdiisu lacagahaasi baadda ah ay ku kaabayso maleeshiyaadka riddada ah ee furimaha dagaalka ku dacdaraysan ee baahiyuhu diloodeen loona haynin wax dhaqaale ah garguurti ayaana dhanka kale xaqiijiyey in askar looga dilay howlgal barakaysan oo qarax ah oo shalay ka dhacay gudaha degmada dayniile ee magaalada muqdisho laguna beegsaday goob isku imaatina u ahayd oo ay ku sugnaayeen ilaa iyo afartan askari shan iyo toban askarina goobta looga dilay halka tiro intaasi ka badanna allaha fadligii qaraxaasi looga dhaawacay
askariga maanta furuntiga taagan ee xuduudaha taagan maalin walba la qarxinayo oo ay ugu dambeysay kuwa saakay maqaayadii ay ka shaahayeen bambada loo dhigay ee maxaanku radaa degmada dayniile ee hadda ugu dambeysay maalin walba dadaasaa u dhimanaya askarigaasi waxaa loo dilayaa waxay tahay maxaa dowladnimada u xoojinaya ganacsatada marka waxaan rabaa cashuurtii wiilkaas ee ah muxuu ahay cawilcinaha loo suubiilaya lacagta yareed dowladdu dakhli kale ma qabto
ugu dambayntii waxaa maanta socdo abaabul xooggan oo ay ganacsatadu ugu jiraan inay sameeyaan isku soo baxyo ay kaga soo horjeedaan lacagaha baadda ah ee ay soo rogtay dowladda riddada mahadsanid yaasir weerar dad badan lagu dilay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka oromiya xilli ay sii xoogaysanayaan colaadda ka jirta gudaha dalka itoobiya marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya wararka ka imaanaya gobolka oromiya ee dalka itoobiya ayaa sheegaya in weerar hubaysan uu ka dhacay degmada seeko ee gobolkaasi oromiya weerarkan ayaa si gaar ah u bartilmaameysaday goob kiniisadda ah oo ay ku sugnaayeen baadiriyaal dhowr ah waxaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey dhimashada ilaa lix ruux oo ku jiro mid ka mid ah baadiriyaasha deegaanka kuna sugnaa gudaha kiniisadda sida gaarka ah loo bartilmaameysaday sidoo kale waxaa weerar lagu ekeeyey qaar ka mid ah dhismayaasha ay deganaayeen dadka shacabka waxaana jirta tira dhaawacya oo halkaasi ka dhashay sida xogaha ay tibaaxayaan waxaa weeraradan xooggan fuliyey kooxaha mucaaradka ah ee owal e tani ayaa kusoo beegmaysa xilli xiisada ka taagan dalka itoobiya ay faraha kasii baxayso marba marka ka dambaysa dhanka kalena waddanka uu wajahayo xaalad dhaqaale xume oo aad u daran xildhaabiinna uu dhaqaalihii yaraa ee waddanka uu u gacangeliyey hay-adaha reer galbeedka faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo kala duwan oo cadowga allah lagula beegsaday koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolada mandheera iyo laamu ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya nuur cali warsame abuushayba ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya howlgalladan oo isugu jiray dagaallo toos ah kamaa-ino iyo qaraxyo waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen koonfurta dalka soomaaliya iyo gobollada laamu iyo mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa gudaha degmada afgo ay qarax kula beegsadeen maleeshiyaad murtadiina gaar ahaan kuwa isugu yara nabad sugidda dhimashadu waa laba askari oo murtad ah dhaawacuna waa hal askari bokool geesiyaasha tawxiidku waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta degmada waajid bay mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xerada askarta kufaarta habashada etoobiya ee degmada diinsoor laamu ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saacadihii lasoo dhaafay xerada askarta kufaarta kenya magaalada ishakani ee gobolka laamu oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee xoogga ay ku haysato saliibiyadda kenya bakhtigu waa hal askari oo kenyaan ah dhaawacuna waa hal askari oo kale oo isla kenyaan ah xerada ayaa dab xoogan uu ka kacay inta dagaalka uu socday mandheera ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga kufaarta kenya ee deegaanka elele ee hoostaga degmada ceelqalow ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga salbiyiinta kenya khasaare dhimashii dhaawacba leh ayaa jira dhowr teendho oo askarta uga dhisnaa xeradana waa ay gubteen gedo ciidamada mujaahidiintu waxay shalay kamayn u dhigeen kulanyo maleeshiyaad murtadiina oo ka baxay degmada luuq kuna sii jeeday degmada doolow oo ka wada tirsan wilaayada gedo dhimashadu waa hal askari oo murtad ah dhaawacuna waa saddex kale oo murtadiina oo dhaawacyadoodu qaarkood ay garaaba yihiin sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu weerar la beegsadeen kulayo murtadiin oo gurmad u ahaa maleeshiyaadka kamiinka loo dhigay waxaana weerarkaa dambe lagu dhaawacay sarkaal halxidigle ah oo lagu magacaabo cumar dhaqane shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu qaraxyo la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taala degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxaana qaraxyadaasi ku dhintay shan iyo toban askari oo murtadiin ah tiro kale oo intaa ka badanna way ku dhaawacmeen mujaahidiinta ayaa sii kordhiyey weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta ee iskugu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid abushayba ugu dambeyntii maamulka islaamiga ah ee degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiin ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas marwaan moxamed ayaa mar kale inoo si amba qaadaya warbixintaasi saxaabiga jaliilka ah ee sacad bin mucaad radiallahu canhu ayaa loogu magacdaray dowladan diiniga ah oo lagu soo gebagabeeyey deegaanka ceeshiil oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada caalbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda waxaa dowladani loo soo gulaanaday odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka ceelshiilla kuwaasoo tiradoodu ay gaaraysay ilaa lix iyo toban oday dhaqameed oo ka mid ah odayaasha deegaankaasi kun caaliman oo mutacaliman ayaa shacaar looga dhigay dowladda waxayna ahayd mid socotay muddo toddobaad ah iyadoo odayaasha dhaqanka ay halkaasi ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim u ahaa wax badanna ay ka faa'iideen marka laga soo tago duruusta lagu qaatay dowladda waxaa intii ay socotay looga hadlay muwaadiic muhiim u ahaa deegaanka kuwaasoo ay ka mid ahaayeen nadaafadda deegaanka oo laga shaqeeyo iyo in odayaasha dhaqanka ay ka shaqeeyaan ilaalinta goobaha caamka ah kuna booriyaan bulshada gulaanadkii dowladda loogu magacdaray sacad bin mucaad ayay qaar ka mid ah odayaasha ka qayb galay oo ka hadlay sheegeen in duruus fara badan ay ka faa'iideen dowladda iyagoo maamulka ka codsaday in loogu soo celceliyo
annagoo odayaasha ceelshiil ah dowlad hal isbuuc socotay dowladaasoo ay ka soo qayb galeen odayaasha naqobada ceelshiil odayaasha ceelshiil dowladaasaa u soo xirantay berga waxyaalaha lagu qaatay waxaa ka mid ahay usuuludiin iyo macnaha tawxiidka iyo nasabu nabiyi nabiga abtiriskiisa iyo walqafla qafladaasoo ah calaamooyinkeeda qaflada calaamooyinkeeda wax ninka la dhihi jiray culays iyo wax dhiba lagalma kulmin dadku inay waxbartaanna aaday u fiican tahay walaad waxaan ka codsaynaa inay soo celcelshaan arrimaha noocaasa sanadkiiba mar ama sanadkiiba laba mar bismillaah alxamdulilaah marka hore ilaahay baan mahadinaynaa marka labaad waxaa soo gabagabayna maantay dowlo lagu qaatay tuulada ceelshiil oo ka tirsan degmada ceelbuur ilaahay baa ku mahadsan marka labaadna waxaa ku mahadsan dadkii soo qabanqaabiyey iyo cid kastoo lug ku laheed aad iyo aad maaragtay ilaahay ha ka jeesasiiyaan leenaha ajirkoodana ha siiyo waxaa kaloo aad iyaguna sharaf u lahaay odayaashii soo qaabilay oo si fiican wax u bartay waxyaabaha lagu qaatay aad bay u fara badnaayeen hadda sooma koobi karno waxaase ka mid a arrimaha caamkaa in la ilaaliyo sida masaajidda oo salaada loo ilaalinayo oon laga maarmin dariiqoo kale iyo wadooyinka waxaa ka mid a ceelasha waxyaabahaasoo dhan baa ka mid a intaasoo dhan waa laisku baraarujiyey adigu waxayna ku dul wareegayeen waxaasoo dhan aayadda qur-aanka ahyadoo watacaawanu cala albirri wataqwa walaa tacaawanu cala ismi walcudwaan qola kasta marka odayaasha maaragtay si aad iyo aad ayaan maaragtay sharaf sale ay u qaatay waxaan rabnaa in waa ku camal falaynaa insha allahu ilaahayna kuwa ku camal fala hanaga dhigo ciddii soo qabanqaabaysana inay soo celiyaan markastaan uga baahannaha insha allahu haddee waxyaabaha kaloo lagu qaatay waxaa ka mid ahay dowra nuqabaa waxa la yidhaah nuqubadu inaysan maaragtay shar ummadda ku horkeeno khayr ku horkacaan intaasaan isu sheegnay waana qaadannay waana soo dhoweynay insha allahu tacaala hadda kabacdina waan rajaynaynaa in iyadoo kale maaragtay aan ka qayb qaadanno intii isugu timidna ajir allah ka siiyaan leenahay qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka faa'iidaysanaya dowlaadka ka socda wilaayada iyadoona horumar dhanka waxbarashada ahna laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada mahadsanid marwaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu